جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andulus يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu hayno inshaa allah idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiyiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan khasaaraha cadowga dagaaladii maanta ka soo gaaray iyo faahfaahinadii ugu dembeeyey ee dagaalladaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahi diinta al-shabaab oo kormeeray xarumaha waxbarashada ee degmada bu'aale islamarkaana kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada gaar ahaan macallimiinta barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowladdiiniya u soo xiray macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jilib munaasabadii gabagabada dowladdaasi iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa imaaradda islaamiga ah ee daalibaan afghanistan oo si adag uga falcelisay qorshaha madaxweynaha dowladda kaafiradda ah ee maraykanka ee qabsashada magaalada khaza baaqna u dirtay muslimiinta caalamka barnaamijka ayaan idinkugu haynaa baar dheere maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku wada sugnaa degmadaas oo dagaal xooggan uu dhex maray toddobaadkan islamarkaana la kala saftay murtadiinta kale ah axmed madoobe iyo xasan gurguurte barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordhay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faah-faahsan dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiyiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan waxaana khasaare adag uu soo gaaray maleeshiyaadkii murtadiyiinta ee ku soo duulay deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayada islaamiga hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladii maanta ka dhacay wilaayada hiiraan waxaa xubintii dhacdooyinka qodobkaas iyo kuwo kaleba inoogu haya xaaris cabduqaadir oo caawa xubintan inoo soo diyaariyey bismillaah waad mahadsantaha walaalka cabdulwahaab maxamed bukhaari dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka een aan ku bilowno sidaan dhegeystayaashan ugu soo tabinayna wararkani maanta waxay ciidamada mujaahidiinta geesida tawxiidka wilaayada hiiraan ee mar kale fagaaraha deegaanka beerayabaal ay wacdaro adag iyo duruus culus uga dhigeen maliishaadka ridada ee maalmihii lasoo dhaafayba ka dhammaan la-a deegaano dhacabariga wilaayadaasi kuwaasoo isku dayay inay sii xoojiyaan dhaqdhaqaaqyadooda ay ka wadaan deegaanadaasi dagaalo si adah loogu jebiyay cadowga allah ayaa halkaas ka dhacay waxaana ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya ay ku guuleysteen in dhowr jeer ay murtadiinta gaarsiiyaan khasaare xoogan een wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii maanta ka dhacay deegaanka beerayabaal waxay xaqiijinayaan in tirada dhimashadu ay gaartay soddon iyo toddoba murtadiin ah halka dhaawacna uu marayo afartan iyo shan kale oo maliishaadka ridada ah een waxaa dagaaladii maanta ay mujaahidiintu ay allah faldigii ku jabiyeen murtadiinta sidoo kale lagu gubay gaari nooho ah oo ay lahaayeen maliishaadka ridada waxaana maanta dhinaca kale aan helnay magacyada kow iyo toban ka mid ah maliishaadkii lagu dila dagaaladii ka dhacay een deegaanka beerayabaal kuwaas oo kale ah muumin faradheere cabdulaahi xuseen geedi jaceelow cusmaan xasanow maxamed cali xaamud baryaare axmed gobsuga uu ahaa sarkaal ka tirsan murtadiinta maxamed cabdulaahi shiilow muxuudiin cabdulaahi hiraab abuukar hagar maxamed salaad taangi cabdulaahi bishaar dhakhtar iyo sidoo kale maxamed nuur maalin kaas oo ahaa horjooge macawisley ah waxaa dhanka kale magacyadan kow iyo tobanka ah ee murtadiintii lagu dilay dagaaladii maanta sii dheer ilaa lix magac oo aan helnay kuwaas oo ah maliishaadka dhaawacyada ah ee aan helnay xogtooda waxaa maliishaadkaasi dhaawacyadaha ka mid ah cumar cali farey ciise yuusuf maxamed jabiil abuukar maxamed dhaladheer oo ah sarkaal taliya urur ah cabdulaahi xasan oo isnaha sarkaal iyo sidoo kale cusmaan oo ah sarkaal ciidan horena waxaa murtadkan ugu soo noqday duqii magaalada iyo taliyihii amniga ee buulaburde dhanka wilaayada galguduud ee bartamaha soomaaliya waxay howlgal qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen galabta ee deegaanka masagawaa lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa maliishaadka ridaha ee macuusleyda kaas oo lagu magacaabi jiray cabdi daahir cusmaan kuwani waxay ahaayeen howlgalladii ay maanta ciidamada mujaahidiintu allah fildigii ku naafeeyeen cadowga allah shareecada dirirka ah haddii aan usii gudubno dhanka dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ay diiwaan gelisay warbaahinta islaamiga ah howlgal qorsheysan oo toddobaadkan ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka harazuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqaaliwi iyo magaalada warguduude ee gobolka mandheera waxay nolosha kusoo qabteen shan mas-uul oo ka tirsan maamulka ridada ah ee kenya ugu magacaaban gobolka mandheera kuwaasoo kale ah cadow cabdule maxamed oo ah guddoomiyihii hore ee magaalada warguduude maxamed nuur xaaji oo ah guddoomiyaha deegaanka jajaboole cabdi xasan surre oo ah guddoomiyaha deegaanka lagu magacaabo qurac madoobe maxamed xasan kulmiye oo isna ah guddoomiyaha magaalada warguduuda qaybta bari iyo sidoo kale ibraahim gaabow cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenkii qaybta bari ee magaalada warguduuda shantan mas-uula ee mujaahidiinta nolosha kusoo qabteen ayaa la socday gaari nooca raaxada ah iyaga iyo gaarigoodana waxa ay ku dhaceen oo ay ku jiraan gacanta ciidamada mujaahidiinta howlgalkaas kadib waxaa kolyo siribiyiinta kenya ah oo gurmad ahaan uga soo baxay magaalada warguduuda waxaa iyagana lala beegsaday howlgal qarax ah iyadoona uu gubtay gaari beebe ah waxaana ku halaagsamay askartii kenyaatiga ee la socotay gaarigaasi sidoo kale toddobaadkan waxay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen ilaa afar qarax kuwaas oo lala egtay kolyo ciidamo kufaarta afrikaanta oo sahay siday kana baxday deegaanka namber lixdan islamarkaana kusii jeeda dhanka deegaanka buufa ee wilaayadaas shabeellada hoose hal askari oo kufaarta ka mid ah ee la xaqiijiyay in qaraxyadaasi lagu dilay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen waxaana xusid mudan in diyaarad nooca helikobterka ah ay goobta ka degtay taas oo daabasho bakhtiyada iyo dhaawaca siriibiyiinta toddobaadkan waxaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu howlgal gaar ah ay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo kaasoo ay ku dileen laba askari oo ka tirsanaa maliishaadka ridada ee jubbaland gaar ahaan kuwa loogu yeero ciidamada gaarka ee special forces dhanka kale waxaa dagaalo khasaare badan dhaliyay ay ka dhaceen toddobaadkan gudaha degmada baardheere kuwaas oo dhexmara maliishaad ka hotirsan murtadiinta degmada baardheere ee gobolka gado waxaa toddobaadkan ka dhacay dagaal culus oo udhexeeya maliishaadka kooxda ridada iyo kuwa uu madaxa u yahay murtad axmed madoobe dagaalka ayaa ka bilowday agagaarka xarunta degmada baardheere halkaas oo ay soo weerareen maliishaadka kooxda ridada soomaaliya oo ay hogaaminayaan saraakiisha u xilsaaran degmada baardheere kuwaas oo isla toddobaadkan lagu awood sheegtay gacan kuhaynta degmada dagaalo saacado badan qaatay ee dhinacyada waxa ay ku dhex mareen xarumaha maamulka degmada iyo sidoo kale saldhigga booliska waxaana dagaaladaasi ay sababeen khasaare dhimashada dhaawaca oo kala gaaray maliishaadka dagaalamay kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil ciidan iyo weliba mas-uuliyiin kasoo kala jeeday labada dhinac waxaana ka mid ah murtadiintii dagaalka ku nafaayey maxamed ilyaas caagane oo dhowaan ay koox dirda u magacaawday guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada baardheere saraakiil ka tirsan maliishaadka daacadda u xasan gurguurta ayaa sheegay inay iyagu lahaayeen weerarka xoogna kula wareegeen xarumihii degmada baardheere ee isla toddobaadkan ka qabsaday maamulka ridada ah ee isku magacaabay jubbaland dhinaca kale maamulka la magacbaxay jubbaland ayaa war qoraal ah kasoo saaray dagaalka culus ee ka dhacay gudaha degmada baardheere waxaana mas-uuliyadda wixii ka dhacay uu dusha ka saaray kooxda ridada oo madaxa u yahay xasan gurguurte wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in sidoo kale uu jiro khasaare xoogan oo gaaray dadka rayidka ah ee lagu kor dagaalamay ugu dambeyntii walaalka bukhaariyow toddobaadkan waxaa imaarada islaamiga ah ay si adag uga hadashay qorshaha trump ee qabsashada magaalada khaza imaarada islaamiga ah oo taariikh soo jirana u leh la dagaalanka soo duulayaasha reer galbeedka ayaa waxa ay si kulul uga hadashay qorshaha trump ee ku wajahan reer khaza bayaan caraleh oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga ah ayaa lagu sheegay in warka kasoo yeeray maraykanka uu yahay mid halis ku ah ummadda islaamka meel waliba ay ku sugan tahay imaarada islaamiga afghanistan waxaa caddeemihii ugu dambeeyey ee kasoo baxay trump madaxweynaha maraykanka ay ku tilmaamaysaa xadgudub cad oo ka dhanaha muslimiinta dhulalka filistiin ma ahan kuwo sina looga gorgortami karo waa dhulal ay leeyihiin shacabka filistiin cid kalen xaq uma lahan inay masiirkooda go-aamiso ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay een wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga ah imaarada waxaa sidoo kale dowladda maraykanka iyo kayaanka sahyuuniga ay ku tilmaantay kuwa ahlu shar ah oo doonaya inay qabsadaan dhulalka muslimiinta waxaana ugu baaqday muslimiinta inay si adag uga dhiidhiyaan qorshayaashan dhagarta ah ee lagu doonayo in lagu qabsado magaalada khaza barakacinta shacabka filistiin ayay imaarada islaamiga ku sheegtay faldembiyeed aan looga hari doonin mujrimiinta ku howlan dhowaan ay ahayd markii uu donald trump iclaamiyey inuu la wareegi doono marinka khaza kadibna ay barakicin doonaan shacabka muslimiinta ah ee magaalada degan een walaalka bukhaariyow xubintii dhacdooyinka toddobaadkan oo naga intaa
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo degmada bo'aale guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku joogay degmada bo'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa kulan looga arrinsanayey sare u qaadidda waxbarashada la yeeshay macalimiinta madaarista iyo macadka qurduba ee degmada bo'aale guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday dhammaan goobaha waxbarashada soona qiimeeyey heerka waxbarasho ee degmada bo'aale ugu dambayntiina kulan qada ah la yeeshay macalimiinta kaas oo lagu qaadaadhigayay sidii halka ay maanta joogto looga saarmarin lahaa waxbarashada degmada ugu horeyn sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo kulanka lagu soo martiqaaday ayaa maktabka tarbiyada iyo tacliin inta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga mahad celiyey sida ay shaqadooda ugu dhiifoon yihiin بعد حمد الله عز وجل وشكره الله سبحانه وتعالى ayaa mani oo dhan iska leh nagu manaystay nicmat اlislaam nicmat alhidaaya nicmat altaxaakum bisharci اllah nicmat aljihaad fi sabiili اllah al'aana aydan nicmat altacliim waltarbiya allah subxaanaه watacaala ayaan ku shukrayna ku xamdinayna ikhwatii bacda dalik walaalaha silki الtacliimi fi اlwilaayaat اlislaamiya nuraxibahum xaqiiqatan wanaquulu lahu marxaba yaa ayuha اlإkhwa ajyaal badan aluma naashia lis ayaa in sugaya kuwa badana gacanta ku haysaan jiil الqaadim oo dacwadatan dacwat islaamiya qabanaya idinkaa laynka soo soo saartaan waxaad ka indilaaqaysaan qul hal yastawi اladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab xaqiiqatan qiimo aad iyo aad iyo aad u sarreeya ayaad ku leedihiin islaamka ilaahay baanayn siiyey qiimahaas waa dadka dadka soo saaraya oo ka saaraya jahliga iyo dib u dhaca ka saaraya waa maktabu tarbiya oo tacliim wey ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa idinku gargaaro oo idin waafajiyo xaqa waxyaalaha aan aad iyo aad u farxinno oo ilaahayna ugu shukrayna awalan wa aakhiran uma bacd allaahina aan ku shukrayna walaalaha maktab tarbiya watacliim waxa weeyaan dadaalkan ay dadaalayaan dadaalkan ay dadaalayaan oo makaatibta markii loo fiiriyo kale ayagu ay dheeraadeen dadka soo saaristiisii tacliimtii waxaad arkaysaa yacni xataa in loo diyaariyo dadka ta'hiilu alcamal oo dadkii camalkan dhan fulinayo dhan ta'hiilkiisii dhan iyo shaqadiiso dhan ayaa soo diyaarinaya maaha keliya macaahidka keliya maaha ilaahay waxaan ka barinaa inuu idinku waafo ducadaasaan idinku ducaynaynaa wallahu subxaana wa tacaala aclam wabillahi towfiiq intaasi kadib qaar ka mid ah macalimiinta madaarista iyo macadka qurduba ee degmada bo'aale ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxaana ay bogaadiyeen kormeerka maktabka uu ku yimid degmada bo'aale iyo sida ay u dhiiragelinayso booqashooyinka noocan oo kale ah alxamdu lilah ilahi baa mahad iskale allihii xuduurkan barakaysan iskowka ayaa keenay dhammaan mas-uuliyiinta maktabu tarbiya wa tacliim iyo culimmada iyo mas-uuliyiinta kale ee iyagana ka soo qayb galay asaatidada dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdu lilah ilaahi baa mahadda iskale allihii na soo waafajiyey makaankan iyo fadhigan quruxda badan annagu haddaan nahay bahdii tacliinta aad baan u soo dhoweynaynaa muraaqabadan iyo ishraafkan oo maalmaha nala joogay runtii waxaa weeye waa haddii uun ishraaf jirin dadku waxay u malaynayaan in la ihmaaliyey oo la halmaamay oo ma garanaysaa ayay u malaynayaan laakiin markii ishraaf la arko dad la xisaabsanayo la tirsanayo oo oo diiwaan gashan oo lagu xisaabtamay inay yihiin bay dadku u xisaabtamayaan waa marka aad baan ugu farxsanahay waana soo dhoweynaynaa ishraafkuna haddii isaga la waayo xataa shaqada lafteeda sidii la rabay ma noqonayso maalmahan hadda waxaa laga yaabaa ishraafkan hadda maanta noo yimid iyo muraaqabadii macalimiinta iyo dhammaan in lagu moodo xawaaley nisfulcaam oo kale lagu moodo oo dadkii maaragtay dad tanshiidsan oo shaqadii qaban haya oo og markaa in lala xisaabtamahayo oo ay dadka noqonayaan dhammaan waxaanan rajaynaynaa insha allahu haddii ilaah yidhaahdo markaan dib ugu yaro noqdo madarasadan hadda ama tacliintan filbu'aale xiliyo hore oo waxaa jiray oo xiliyadii qabqablayaashii oon shaqadan soo wadnay runti waxaa weeye dadkii hadda shaqaynayana way fadhiyaan sida hadda xilli intan yarta ahee hadda nidaamkan islaamiga uu dhashay shaqadu say u dhaqaaqday weligeed ooma dhaqaaqin sababkuna waxaa weeye amnina waa la helay oo tacliintu amniga hoos tagtaa waxaa kaloo la helay dadde tacliinta ka shaqaynaya oo irshaadinaya oo tanshiidinaya oo daba taagan oo dadkii la xisaabtamaya oo dhaqaajinayana waa la helay marka sidaa awgeed waxaa dhacday hadda annagka dugsi ahaan dugsiguna sidii loogu talagalay u dhaqaaqo oo ilmihii ay ka baxaan dugsigii oo ilmo takhriijo la helo oo magaranaysa ay yaa dhacday awallah ma dhici jirin markii xoogaa saddexda sano afarta sano markii la shaqeeyo kadib reerihii baa diriraya waana la kala yaacaya markii la kala yaaco haddana sanad baa laismoogaani oo lagu kala qixi oo la kala werwareegi sanad ba haddana dib u jabjaba dugsigii kadaalika haddana dhaqaaji saasay iska ahayd marka alxamdulilaahi hadda ilaahi baa iskale dad badanna waxbay ku barteen hadda intii yarayd hadda nidaamkan uu jiray waxaweye dad badan baa ku faa'iisay oo ilmahooda wax ku barteen oo ku tacliimay iyaga iyo macal caruurtoodaba ee ku tacliimay hadda markaa bacdallaahi waxaa iskale xarakadaa iskale maxaa yeelay haddii maalinkii ugu horreysayba aan la samayn lahayn tanshiidkaas iyo dabagalkaas iyo tacliinta xoogga la saari lahayn wuu iska baabi'i lahaa dugsiyadu iska baabi'i lahaayeen marka annaga si fiican baan usoo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay waxaana rabnaa maktab tarbiya wa tacliim in muraaqabada iyo ishraafku in ugu yaraan laba jeer labada teeram ka koobaad iyo ka labaad in la helo waa anigu ka ra'yigayga ahaan waxay u tahay dugsi dugsiyada waxay u noqonin tanshiid bay u noqonaysaa tanshiid bay u noqonaysaa waa wax dad badanna way ku faa'iisayaan marka ka ra'yi ahaan saasaan soo jeedin lahaa teeramka koobaad iyo ka labaadba in la helo muraaqabada iyadaa la helo waan soo jeedin lahaa waxaan kaloo ku darsan lahaa soo jeedin lahaa dugsiyada hadda burbur badanna waa jiraa in hoosna loo fiiriyo oo maktabu tarbiya wa tacliim barnaamijkan hadda dhaawaca dugsiyadan gaadhay in ma garanaysa bal iyadana dib loo fiiriyo oo wixii laga qaban kara laga qabtana taasna waan dhihi lahaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa siduu macallinka ka shanqariyey maktab tarbiya tacliim asagoo amnigii haddana hoos tagahaya iyo nidaamkii diiniga ahaa ayaa waxaan ku sugaarnay inuu dugsigan labaatan jirsado ugu yaraan toddobiyo labaatan iyo dhowr sano dugsiga shaqaynaya abubakar sadiiq macad qurdubana waa ku dhifaaqan yahay inta hadda uu dhisan yahay asagana nidaamka islaamiga ka dhex qayb qaatay buu ahaa laakiin dugsiga wuxuu soo maray waxyaabo badan waxaan aragnay anagoo ardayda sugayna laguna kala dhaqaaqay dagaal la kala cararay macalinka laftiisana dhinaciisa ka qaxay yaa soo martay alxamdulilah hadda intuu nidaamkan islaamiga dhisay maana arkin wax carar lama arkin dugsigana wuxuu sii samaraadkiisa uu sii badinaya waxaan rabay marka intaas asagaaba yidhi oo maraya inaan kusoo siyaadiyo maktabka khayr allaha siiye qabashada uu qabanayo sidan oo kaleeto iyo taxriidkan waxaan jeclaan lahaa inuu ku soo aadiyo dugsiga xilliga furitaankiisa oo kale dugsiyaasha inuu ku soo aadiyo maxaa yeelay shalay ilmi yaraa ee hadda loo qabtay dowladda ee meesha lagu kuusay waantiga aniga macalimiinta ishraafayaan ku jiray waxaa dhacday ilmihii ilmo kale oo dugsiga dhigan dugsiyada dhigan inay meesha soo galaan kuwii dugsiga dhiganaya dhahan kuwa naga cayri macalin dugsi ma dhigtaan waalidiinta durba shalay xalay wicitaan ay bilaabeen macalin cunugayga dugsi baan u rabaa macadkaan u rabaa darasadaan u rabaa waa waxaad moodaa marka durba waxaad moodaa midhihii abuurkooda inuu fod soo yiri ayagii laftooda isjaajuusayo le macad naga bixi kan macadka ma dhigtee darasada ma dhigta macadna ma dhigto ilmihina way buuxaan magaalada marka waxay ka mid tahay waxyaabaha soofaynta birtay ka mid tahay haddii la helo mar kastaba ishraafka sidan oo kaleeta waqtiyada xilliga bilowga waxbarashada waxay noqonaysaa inuu waxbarashadii ay tayowday noqonaysaa oo ilmihii ay soo ajiibaan tacliimta magaalada inta hadda waxbarasho loogu hayo in saddex jibaarkeeda ama afar jibaarkeeda ku jirta laakiin waxay rabtaa in boorka laga jafo la taxriiriya rabtaa macallimiinta oo waxaan dhihi lahaa horeyna way iska yihiin nin walba wuxuu hayo ikhlaas ha ka dhigto insha allahu tacaala camalka ikhlaaska ma soo haro ikhlaaskuna ku barakoobaa maxaa yeelay ee, waxay hayaan waa dacwo dacwaduna haddii aadan niyeysanin waxay iska noqonaysaa hadde waxaa camalkaagi camal niyo la-aan noqonaya camal niyu ku xidhan yahay insha allahu tacaala ragguna waa wada culumo dhammaantood ka shaqeeya madaarista ilaaha barakeeyo waxaan dhihi lahaa intaasaan ku koobi lahaa joogtayn arintan iyo miduu macallinku sheegay hoos u fiirinta ah oo hadii madaarista in hoos loo fiiriyaa iyo waxaan kaloo ku dari lahaa haddii ay heli karo in la sameeyo tacliimaad idaafi ah oo ah ama jamciya khamiis ha noqoto maktabka uu ka qayb qaato qaybta dadka waaweyn hadaayto adalka lagu dhufanayay waalidka hadduu qalinkii buugga qaato waalidkii fadhigiisuu kasii badinayo waalidkii laftiisa hadduu qalinkii buugga qaato waalidkii waxbarashadiisa tayay helaysaa laakiin waalidkii waalidkiiba hadduu iska yahay mid iskaba mashquulsanba cunugina kadaalika inuu noqdaa suurtagal ah marka waalidiintana si loo kasbo marba hadda ka hor la sameeyey tacriib alumma wax badan baan ka faa'iidnay oon aragnay inuu waalidiin buug la ordaayo meeshan iyo macnee ku dhahay aad aragto marka insha allah waxaan dhihi lahaa maktabku waxay ku xidhan tahay hash- hadba kormeerkiisa iyo ishraafkiisa ayaa bulshada saamayn kara macallinku waa macallin laakiin saamaynta badanaa bulshada waxaa saamayn karta ma- martida imaanaysa sida haddaba u saameeyeen shalay cilmihi yaraa waalidkood ay u saameeyeen jazaakum allahu khayrna bacda taxiya een, horta shaqo fiican baa la qabtay maktabkuna inuu kormeer yeesho waxay ka mid tahay soofihii qalbigeenna lagu soofeynayay maxaa yeelay in lagaa dambeeyo qaladka wixii aad samayso wixii wanaag aad samayso intaba la ogyahay wax fiican waa qofku biniaadankan hadduu arko inaan ciduba daba taagnayn isaga laftiisa cajis baa ku dhacaya marka horta kormeerkaas sida ay walaalihii hore sheegeenba in la soo badiyo oo haddii layi- la heli karo sanadkiiba laba mar laga dhigo waan jeclaysan lahaa waana bogaadin lahaa midda kale laba arrimood baan rabaa inaan ku daro kolley hadalku waa uun iska dhammaaday manhajka hadda aan haysanno waa macallimiintu unbaa haysata hadda waxaan ka codsanaynaa maktabka manhajka in loo siyaadiyo oo si ardadu ay u hesho manhajkii oo ay u akhristaan weliba qaybta dhexe haddii xataa la awoodi waayo qaybta dhexe iyo qaybta hoose qaybta dhexe mid uun nalo weliba qaybta dhexena loo kabo oo si ardadii ay u helaan manhajkii oo ay u akhristaan oo ay uga baahi beelaan maxaa hadda kii macallinka un baan haynaa hal hal un baan haynaa manhajkii in la kordhiyo oo la badiyo waan codsan lahaa waxaan kaloo ku dari lahaa horta macallimiintu way dadaaleen rag badan oo khibrad lena way ku jiraan waa ilaahay mahadii annagu waxba ma hagranayno waan intaan kolley naftu nagu jirto waxa weeyaan waa shaqadii aan barannay ikhlaas baana ku shaqaynaynaa insha allah kolley waadna uun aragteenoo waxa weeyaan waxa meesha yaalla kolley waad soo aragteen een, waxaan rabnaa taas horta in naloo fuliyo manhajkaas nala ka waxeeyo kow midda kale dugsiyada way dayacan yihiin waa aragteen waa burbursan yihiin hadda dhaqaale idinkuma eedayne laakiin waxaan rabnaa meesha aad tagtaanba inaad ka sheegtaan oo tirahan wardugsaa saasuu ahaa wardugsaa waxa laga bedelo inta annaga waxay noo tahay waxuun wiilkii yidhi goldhowgaahee yidhi aabbow waxaan adiga wax kaa dhibayn aniga ii yeel war wiilkan waxa loo kordhiyo uun dheh marka haddaad wax kale awoodi weysaan kulankii aad tagtaanba naga sheeg sheego waxay tiraan wardugsiga waa burbursanaa madaarista balah waxa loo qabto intaasaan horta idinka codsanaynaa waana mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetkana si toos ah ayaad nogala socotaan markan iyo degmada jilib wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo xirtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jilib kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar intaba waxaana munaasabadii gabagabada ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada gobolka ayaa socotay in muddo ah waxaana dowradan ay ku soo aadaysaa xilli degmada jilib ay ka furan yihiin madaaris tirabeel ah oo lagu barto qur-aanka kariimka munaasabadii gabagabada dowrada waxaa kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sida sheekh maxamed ballih iyo sheekh cabdiwaaxid muudey runtii dowradan maalmahan macallimiinta u socotay oo dowratu lqimam liasxaabi alhimam inay maanta soo gabagabowda ilaahi waa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ile waa laga faa'iidaystay duruus aada u badan mar haddaan macallimiin nahay oo qur-aanka ilaahay dadka aan barayn waa camal aada u qiimo badan camalkaa marka wuxuu u baahan yahay ruudhigaas aas-aaska oo ikhlaaska ayuu u baahan yahay sidoo allah uu leeyahy wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa cid kasta oo ilaahay maqaam uu gaadhsiiyey ee hor martay ikhlaaskaas ayuu ilaahay ku hormariyey wamaa sabaqa man sabaq walaa wasala man wasal ilaa bilikhlaas waxaan haynaa runtii mas-uuliyad aada u weyn mas-uuliyaddaa inaan dareennana waa loo baahan yahay shucuur bilmas-uuliya waa inaan dareenno aada bay muhiim u tahay maaa macallinku waa mas-uul marka inaan dareenno oo mas-uuliyada aan gudanno intaanoo macallin maanta meesha fadhide qof walow iska soo qaad umma inaadta iska soo qaad waxaan hayno waa ammaano ubadkaan hayno waa ammaano annagaa noola dhiibay inaan haddee kontaroolno ka warqabno waxbarashadoodii iyo haddee qur-aanka oo loo idqaaniyo runtii ammaanadaas waa ammaano aada u weyn luquntanada saaran ammaano oo la dayacana waad garanaysaan dhibaatada ay leedahay dee xaggana runtii dee naxariistii mucaamaladiina ayadana waa loo baahan yahay macallimiintiinii madaarista khalawaadka ilaahay baa ku mahadsan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaab kitaabkaas ilaahay uu sheegay walaalayaal oo la barakeeyey cidda dhigaysa oo dhabta uu saaran yahay oo ummadda ku tawjiihinaysa oo jiilul qaddi berri baraysa oo saaraysa horta waa idinkee ogaada macallimiinta waxaan rabaa taajka u xiran iyo cimaamadda u saaran midda hadda madaxa u saaran mid ka weyn inay haystaan oo ay ogaadaan ilaahay inuu u saaray kitaabkaas ilaahay kalaamkiisaa cidda u taagan ee dadka baraysa ee lagu og yahay ee loo soo kallahayo ee lagu xurmaynayo ee macallinkii la leeyahay horta waa adigee ogow macallimiin badan way og yihiin macallin inuu yahay laakiin waxaan rabaa si hoose inaan u dareensiiyo waa inaad ogaataan dhiigga daadanaya sababkuu u daadanayo waa inay kitaabka idinku dhabta idiin saaran oo dugsiga idiin yaalla in koonkan lagu xukumo dhiiggu wuxuu u daadanayaa waa kitaabka dhabtiinna saaran weeyaan waxaad ogaataan wafdigii ugu horreeyey wufuud la diro oo dad loo diro waxay ahayd wafuudul quraa quraa'da ayaa wafdi loo diri jiray waxaan ku darayaa walaalayaal ardada idin hor fadhida idinkaa idin fiirinayaan cunno cunidaaday fiirinayaan dhoolo caddayntaada iyo qosalkaaga siduu kale yahay fiirinayaan aadaabtaada iyo hadalkaagay fiirinayaan anshaxaagay socodkaagay fiirinayaan ardadan yaryarkaa macallinkaygu saas u ahaa buu leeyay sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ardaydii dowladda ka faa'iidaystay ee ahaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada jilib kuwaas oo rag iyo dumarba leh walaal jazaakum allahu khayran aniga waxaan ka madahay macallimiinta degmada jilib macallimiinta haddii aan nahay degmada dowraha noo socotay dowladdii alxamdulilah magaceedna waxaa ahay addowratu alqimam biasxaabi alhimam dowladda dhowr maalin ay noo socotay allah khaaligaa ku mahadsan marka dowladdan min awalihi ilaa aakhirihi nabad noogu dhamay alxamdulilah uma alxamdulilah awalan waxaan leenahay marka maxaad alle kadib raggii dowladdan soo qaaban qaabiyey culimmada macallimiintayna oo dowladdaas na siinaysay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxay noo sheegeen ilaahi ha nagu anfaca insha allah ilaahi ha naga dhiga aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah macallimiintaasna waxaan leeyahay marka miisaankooda xasanaadka allah u saar maadaama ay tahay kitaabka ilaahay koryaaladiis lagu baranayo dowladda qaar waxay ka hadlayeen qeyb sida farbarka oo kale macallimiina noo qaabilsanaa muxadaraadka oo kale macallimiina noo qaabilsanaayeen dowladda hadda maalintii dowladdaas noo qabanaya iyo maanta alxamdulilah macallimiinta waxa badana iska bedelay marka walaalayaas waxaan ka codsanaya biidn illahi albaari mar walba macallimiinta in laga warhaayo dowladda noocaas oo kale loo soo celceliyey biidn illahi albaari
waxaan qaadayn waxaa ka mid ahaa alkitaabatu walqiraa'a sida ciyaalka loo farbaro iyo muddooyinkeeda manaha waxa weyaan meesha u yar macalinka alla barakay wuxuu manaha abaar barsmanis wuxuu yiri shan bilood ilaa ilmaha macnaha ay ku farbaran karaan qaabkii loo farbaran lahaan waa noola sharxa jazakum allahu khayra waxaa kaloo nala siiyey dowladda qawaacidul iimaan dee axwaashiis way dheertahay waa soo khulasaynaya insha allahu taala waxaa kaloo ka mid ahaa cinaayatu salaf bilqur'aani alkariim sheekhan aad ugu hadlay jazakum allahu khayran waxaa ku jirta muxaadarooyin qayim ah sida jihaadkii manaa lagu booriyo qofkii manaa inuu duulo naftiisa ku sheekay inuu kirminaya maata cala nifaaq waxaa kaloo dowladda ku jiri manaa qaadani waajibaatu lmucallim macallimiinta manaa waxa weeyaan waxa ku waajibay markii madrasa manaa litacliim madrasada aan ka socdaa mudir maamulka ah waa madrasatu iqra sanadba sanadka ka dambeeya horumarka ay samaynaysaa waxaa noo muuqday fafaalo aada u wanaagsan ka kaafiyaan xagga dacwada iyo waxbarashada horumar aada u ballaaran ayay sameeyeen sanadkan waxaan dhihi karaa waa macallimiintii ugu badnaa ee soo xaadira oo gabdhaha degmada jilib ee sanadka sanadba sanadka ka dambeysa inay sii badanayaan oo ilaahi subxana watacaala ballanqaadkiisii uu noo dhawoobayo gabdhihii macallimaadka ahaa ee sanadadii hore wax la barayay ayaga arday ahaa maanta macallimiin isku bedeleen waxay waxbarayaan jiilkii ayaga ay dhaleen oo waxaa ka muuqataba inay dhaqan gelayso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waaliikum naara waquuduha annaasu walxijaara qofku marka uu dadka waxbarayo ama dacwada uu gudanayo ilaahi subxana watacaala siduu qur-aankiisa ku sheegay waxaa ka muuqda qofku inuu ka bilaabo naftiisa ehelkiisa gabdhaheenna run ahaantii khaasatan degmada jilib waxaa aada ii soo jiitay gabdhaha mucalimaadka intooda badan ilmahooda ayagaa waxbara hadday madaaris dhigaan iyo hadday guryahooda alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah waxaa ka socdaa muasasatu almanaara atacliimiya waxaan rabaa inaan halkan uga hadlo madaarista qur-aanka kariimka ah ee magaaladeena jilibka furan iyo horumarkeeda madaarista horta inay aada usoo kordheen sidooda guud ahaan ay boqolaal kor u dhaafeen madaarista qur-aanka teeda labaad madaarista ay dhigayeen gabdhahan ay aada tiradooda usoo korortay tarbiyeynta jiilka marka qofka gacanta ku haayo oo aragta hooyada inay cunuga afkii ayada ay barto oo la dhaho oo hooyada afka ay soo barto inay qur-aankiina barto aada iyo aaday uga sii fiicanta waxayna ku leedahay waayo waxay taqaan cunugii tacaamulkiisa waxay garanaysaa dulqaadkiisa waxay kala garanaysaa dabeecadahooda owlaadda ilaa ayadaa hayso dhashay gacantana ku hayso marka ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu noo soo siyaadiyo inta haysanana ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo barakeeyo dowro qiimo badanaa noola dhigay maclumaadka guud ahaan madaarista qur-aanka ay ku jiraan farbarka ay ku jiraan dacwadii guud ahaan magaalada guud ahaan ee ka socotay dowradaasoo magaceeda ahaay dowratul qimam liasxaabi alhimam anuu ka socda madrasada mu'asasada uturja dowrada ciwaankeeda wuxuu ahaa dowratul qimam liasxaabi alhimam waxaa waaye dowro aada u wanaagsan aheyd waxaan ku qaadanay oo ka mid ah mahaaraat alqiraa'a waalkitaaba cinaayat alqur'aan waxaa waaye aada ay ugu fahnay mahaaraat alqiraa'a waalkitaaba waddo fudud dariiqa ugu fudud oo ahay uu ciyaalku lagu barayo waxaa waaye muddooyinkii ka hor waxaa waaye ardaydii way usoo rafaadi jireen waxaa waaye hadda laakiin waqti waa waqti midda ugu fudud ayaan ku qaadanay waxaan rajaynaynaa tabti noola sameeyey insha allah waxaa waaye inaan ardaydayna dib ugu celino waxaa aada maskaxdan usoo jiidatay waxaa waaye cinaayat alqiraa'a qur'aan qalbiga aada dadkooda usoo jiitay oo sidoo kaleeto laga wariyay abuu musa muuse al ashcari uu ahay amiirka basra inuu ahaa asiga waxaa dadka qur-aanka uu barayo meesha waxaan ka qaadanaynaa qof walba macnaha inuu waxawaaye ahayn sheegeen amiirka waxawaaye sheeg waaliga waxawaaye inuu dadka barayo qur-aanka waxaa waxay ku tusaysaa xaqiiqo weyn sidoo kale waxaa laga warinayaa abidardaa oo waxay haytaana baray kun iyo lix boqol ku dhowaad arday ah uu haye oo anagana waxaa waaye soddon arday labaatan arday ka cabaadeen macnaha himad weyn ay ku tusayna macnaha qaniyadeena kor loo qaaday waxaa waaye gabdhaha mucalimaadka ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ee kor u qaaday gabdhaha waxaa waaye sheeg in dadka wax baraan insha allah waxaa rajeynaynaa waxaa waaye dowradii aan qaadna kuwa ku camal fal ilaahay inuu naga dhigo ugu dambayn waxaa dowradan soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maalmahan dowro ayaa ka socota meeshan dowradaasoo la yiraahdo dowlat lqimam liasxaabi alhimam oo maktabka dacwada uu qabanayay dowlaha u qiimo badanayay waxaa loo qabanaya gabdhaha mucalimaadka ee madaariista iyo maraakiista wax ka dhiga iyo guud ahaan gabdhaha muslimiinta ee maraakiista wax ka barta intii ilaahay uu qadaray yaa duruusta la siinaya dowlada u socotay waxyaalaha ay qaateenna aada iyo u fara badnaayeen waxaa ka mid ahaa mahaaraatu alqiraa'ati waalkitaaba in la baro qiraa'ada iyo kitaabada sida wax loo qoro waxna loo akriyo dariiqadii ugu sahlan ee dadka lagu bari lahaa waxaa ka mid ahayd sifaatu lmucallim annaajix macallinka guulaysta ee naajixa ee jiil fiican soo saaraya sifada uu leeyahay yaa duruusta ka mid ahayd cinaayatu salaf bilqur'aani alkariim salafku say qur-aanka u cinaayeyn jireen u ilaalin jireen ayaa iyadana duruusta ka mid ahayd qawaacid liimaan ayaa ka mid ahayd duruusta la qaatay ardada qayb ka mid ah qaybta kalena waxay qaateen dowru nisaa'i fi islaaxi almujtamac sifaatu almar'ati almuslima idaaratu albuyuut aafaatu lisaan waxay kaloo qaateen almowtu wamaa bacda almowt geerida iyo wax ka dambeeya duruustaas markii la akrinayo dee saa loo dulmarayo waa wax yar iska kooban laakiin waa duruus maalmo qaadatay rag culamo ay mataqaana waktigooda ku bixiyeen dad badan oo gabdho muslimaadan ay ka faa'idaysteen gabdhaha maanta ila hor fadhiya taqriiban hadda waa ma lix boqol ama toddoba boqol ah kow laba maana oran laakiin tiradoodu aad iyo u fara badan tahay gabdhaha gudaha ku jira ee kuwa dibadda fadhiya markii la isu geeyo tiradoodu aad iyo ugu badan tahay duruusta marka aada xambaarteen ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha ahaadan siiya macallimiinta waxnu ku bixisana khayr allaha siiya intaa kabacdi marka waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan idiin dardaarmo waxaan idinkugu imid waxay ahayd muhiimadda loo qabanayo dowraadkan ee ummadda intaa la eg loo jamcinaya wilaayaadkao dhan ay uga wada socoto caam ahaan gaar ahaanna teena muxaafadaadkeeda o dhan ay uga wada socoto ujeedka laga leeyahy waxaa weeye dadka in shareecada ilaahay la wada gaarsiiyo dowraadkan waad aragteen waxaa loo qabtaa gabdhaha waxaa loo qabtaa odayaasha waxaa loo qabtaa culimada waxaa loo qabtaa wulaada laftirkooda la xaraya waxaa loo qabtaa ciidamada ummadda noocyadeeda kala duwan oo dhanba dowraadkan waa loo qabtaa maalin walbana way socdaan maalin boqoraa la xaraya qolaa soo baxayso hadda idinku maadaamta xafladiina aan joogno hadda kuwo kala xaraysan ama rag ama dumar ayaa xaraysan oo dowraad ay u socdaan ujeedka laga leeyahay marka waxaa weeye shareecada ilaahay iyo diinka in ummadda la gaarsiiyo si dadku diinkooda u fahmaan oo ay ugu dhaqmaan ummadda inteeda kaleetana ay u gaarsiiyaan waxaan idinka rabnaa insha allahu tacaala awalan waxaan idin dardaarmayaa ilaahay cabsidiis subxaana wa tacaala ilaahayna adduunyada korkeeda sacaado uu inagu siiyaa aakhirana ilaahay jannadiisa iyo raalaashihiisa haddaan u baahannahay waxa ugu weynayn ku heli karno waxaa weeye inaan ilaahay ka baqno subxaana wa tacaala nebiguna waa inoo dardaarmay ittaqi illaaha xayumaa kunta war meel kastoo aad joogto ilaahay ka baq wuxuu la hadlayaa qof walbo muslima nin walbo muslima iyo gabar walbo muslimadu la hadlayaa zaman walbo ay joogaan iyo xilli walbo ay joogaanba ilaahay inay ka baqaan yuu ilaahay u dardaarmaya yuu nabigu inoo dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam cabsi ilaahay marka waxaa ka mid ah qofku acmaasha uu qabanayo iyo wuxuu samaynayo oo dhan inuu ilaahay uga baqo shaqada markaad qabanayso markaad hadlayso hadalka aad ku hadlayso iyo ficilka aad samaynayso intaadan ku dhaqaaqin kor waxaa la rabaa inaad ilaahay uga baqdo haddii qofku uu noqdo qof dhowrsoono hadalku uu ku hadlayo ilaahay raallima ka yahay ha hadday jawaabtu tahay ku hadal marka waa wuxuu ilaahay jeceli ajirna waad keenaysaa ilaahayna waad ugu dhawaanaysaa haddii hadalka qalbigaada ku soo dhacay uu macaasi iyo dunuub iyo shar ay ka dhalanayso waxaa khayr badan inaad iska dayso aadan gelin taana cabsida ilahay unbaa dad ku kalifi kara maanta annaga adduunyaan joognaa duruuf badan aan ugu xiriirta xawaa'ij badan iyo baahiyo badan yaan ilaahay subxaana wa tacaala u qabnaa baahiyadaasoo dhan ilaahay wuxuu ku sakhiraayo ku fududaynaya waxaa weeye ilaahay aan ka baqno subxaana wa tacaala ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له من امره يسرا يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا haddaan dambi dhaaf u baahanahay ilahay wuxuu nagu siinaya ajirkeen uu badanayo inaan ilahi subxaana watacaala ka baqno haddii culays uu ina haysto oo duruuf dhaqaale iyo caafimaad darro iyo dhibaatooyin kale ayna hayaan waxa aan ku heli karnaa oo mataqaanaa ilaahay inooga saari kara waa inaan ilahi subxaana watacaala ka baqno qofka mu'minka adduunyada korkeeda waa lagu imtixaanaa laakiin qofba qofka uu ilaahay uga dhow yahay uga cabsi badan yahay xitaa hadduu imtixaano yahay hadduu ilaahay ka baqaayo qalbigiisu ilaahay wuxuu siinaya dumaaniino iyo xasilooni iyo kalsooniyuu siinaya hadduu xanuunsan yahay ilaahay qalbigu wuxuu ugu shubayaa xanuunkan qadaha ilaahay inuu yahay uu ku qanacsan yahay raallina uu ku yahay ajirna ku xisaabsanaya والله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijkan mid mid kan la mid ah ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد